mahadsanid cabdisamed haatanna wararkii ugu dambeeyey ee caalamka dhegaystayaal xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda oo isugu jira askar iyo saraakiil ayaa lagu dilay kamiin lagula egtay xaafadda shujaaciya sida ay ku warramayso warbaahinta kayaanka gumaystaha waxa ay tafaasiil hor leh ka heshay kamiin culus oo gelinkii dambe ee maalintii jimcaha lagula beegsaday ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda oo ku socdaalayay xaafadda shujaaciya oo dhacda bariga magaalada khaza kamiinkan oo u dhacay sidii ay u qorsheeyeen ciidamada muqaawamada ayaa waxaa ku nafwaayey laba sarkaal oo ka tirsan saraakiisha ciidamada maamulka yuhuudda iyo laba askari halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo aanan weli la xadidin warbaahinta yuhuudda ayaa ku warramaysa in ciidamada yuhuudda ee ku sugan mandiqadda uu hadafkoodu ahaa in ay dhagar u maleegaan xoogaga muqaawamada kamiinna ay la beegsadaan balse qorshahooda ayaa ku gadoomay oo iyaga ayaa ku dhacay kamiin culus oo askar iyo saraakiil kaga dhimatay dhanka kale kooxda xuutiyiinta ayaa afar iyo labaatan saac gudahood waxa ay mar kale beegsadeen xero ciidan oo ay leedahay maamulka yuhuudda kooxda isugu yeerta jamaacada ansaarullaah ee taabacsan dowladda shiicada ee iiraan ayaa baayisay in maanta oo axad ah ay mar labaad beegsatay xerada nafatiim ee dhacda mandiqadda alnaqab ee ku jirta gumaysiga yuhuudda kooxda ayaa sheegtay in weerarkan ay u adeegsatay sawaariikh kuwa dheereeya oo nooca balastiga ah sawaariikhdan ayayna sheegtay inay si toos ah ugu hobteen daakhilka xerada ciidamada ee taabacsan maamulka yuhuudda yaxya sariic oo ah afhayeenka kooxda xuutiyiinta ayaa bayaan muuqaal ah oo uu jeediyey oo isla maanta waxa uu ku sheegay in xoogaga ay fuliyeen camaliyad militari oo gaar ah islamarkaana ay beegsadeen xerada nafatiim ee dhacda mandiqadda alnaqab ee dhulka falastiin afar iyo labaatan sac gudahood waa howlgalkii labaad oo ay kooxda xuutiyiinta sheegteen in ay ku beegsadeen maamulka yuhuudda iyagoo adeegsanaya gantaalada dheereeya balse ma cadda khasaaraha ka dhashay weeraradan sababo ku aadan daboolidda iyo tabinla'aanta ee warbaahinta yuhuudda ugu dambayntiina dab xoogan oo sababay khasaare kala duwan ayaa ka dhacay dhulka yuhuudda gumaysata ee falastiin wararka ka imaanaya dhanka maamulka yuhuudda ayaa tilmaamaya in maanta uu dab xoogan ka kacay dhulka ay yuhuudda ay gumaysiga ku haysata ee falastiin wargeyska yuhuudda ayaa ku warramay inuu dab ka kacay goob lagu xanaaneeyo xayawaanka oo ku taala magaalo lagu magacaabo ramaadkaan wargeysku waxa uu intaa ku daray in dab xoogan uu ka kacay deegaanka waadi khalad ee bariga dhulka la haysta ee daanta galbeed isagoo xaqiijiyey in maamulka yuhuudda ay wadaan abaabul debdemis islamarkaana ay isku dayayaan inay daadgureeyaan boqolaal qof iyagoo ka cabsi qaba inay dad kale ku xaniban yihiin halka uu dabka ka kacay khamiistii lasoo dhaafay hay-adda debdemiska ee maamulka yuhuudda ayaa ku dhawaaqday in la xakameeyey dab ka kacay gudaha dhulka ay yuhuudda gumaysato oo socday ku dhowaad labaatan saacadood kaasoo ka kacay aagga u dhexeeya magaalooyinka qudus iyo talaabiib